gudoomiyaha ururka kalkaal ee degmada werwer waxaad faahfaahin naga siisaa dagaalkii ka dhacay degmada werwer iyo xaalada guud ee degmada merwer maanta sida ay tahay iyo halka ay ku sugan yihiin dadkii degmada werwer ka barakacay
barakacayaasha iyo dagaalka meesha ka dhacay xaaladiisu way adag tahay wax laga sheekayn kara haddeero hadal lagu soo koobi karana ma aha laakiin dadka amaatadiisii way qaxday afarta koonee magaaladeena uga qaxday inta badan iminka waxay u qaxday maanta farxagar iyo meel la yidhahdo geed xamarka iyo beli la yidhaahdo biyobeliyada biyuhu ku jiraan bay u qaxday maatada halkaasa roobkuna ku dhasay xaaladeeduna ay khatar iminka ku sugan tahay caruuraha iyo haweenka u qaxa maxaa soo gaaray oo dhibaataa carruurta iyo maatada qaxday marka laga reebo roobka da-aya miyay jiraan wax dhibaatooyin kaloo la kulmay
way la kulmeen oo markay xitaa in la soo aadaan lacagaha magaalada ee is yidhahdaan wax kaga soo iibsada iyagii baa korjoogayaashoodii iyo ciidamadoodii joogaayo qofkii soddon kun magaalada lasoo gala xitaa waa ka qaadayaan oo dadkii qofkii xitaa shina haystay magaaladii uu soo geli waayo uu la baqay dibadda magaalada ka taagan yahay ma garata ciidamada somalilan ee ku sugan degmada werward ee iyagu dhawaan deegaankaasi gacanta ku dhigay miyay maxay tahay dhibaatooyinka shacabku ay kaga cabanayaan ee haddana soo gaaraya maxay tahay guddoomiya
shacabka xaaladiisu shacabkaasi dee wuxuu ka cabanayaa ma wuxuu ka cabanayaaba male waa dad banaan baxay oo injirbaca la dhigay ah oo u baxay dibad oo haween leh oo caamiyo leh oo caruur leh oo ka baxay xabadaas ay nimankaasi iyo iyaga oo yacnaha ula dhaqmay si bilxaadnimada ka baxsan intaba
dadka barakacayaasha markaynu ka tagno ma jiraan wax dhibaato kale degmada werward wararka qaar waxay sheegayaan in guryo rasaas lagu la dhacay dad shacab ay lahaayeen dad shacabna dagaalka ay ku dhinteen bal arrimaha faahfaahin naga sii adigu
dad shacbi way ku dhinteen oo way ku geeriyoodeen oo aada u fara badan oo tiradoodu iminka ayna cidnaba u sugnayn oo toban gaadhsiinaankeedu uu yahay guryaha ku dumay halkaana labaatan kor bay u dhaafeen inta iminka qabta burburka aada u weyn haddaynu kala qaadno haddaynu kala qaadno guddoomiye dadka shacabka ah adigu guddoomiyaha ururka kalkaal ayaa tahay aaminaha magacaaga la dhahaa degmada werwarna waad ku sugan tahay dadka shacabka ma dagaalka ka qayb qaadanayeen mase dad xabadda wiifto ugu tagtay mase dad ciidamada somalilan ay kasu dileen bal noo kala saar
dadku wax walba way lahaayeen dumarka iyo caruuraha xabaduhu dibadday ugu tageen laakiin wixii raga magaalada gudaheeday xabadda ugu timi oo dee nin waliba gurigiisii iyadoo dadku iska degan yahay oo iska fadhiyo waqti la iska qadaynaya ay tahay bay xabaddu bilaabatay markaa dee indhana ma lahayn inay gurigiisii ugu tagto iyo ninay suuqa ka qaadato iyo ninay dhufayska ka qaadato intaba way yeelatay
guryaha la dumiyey hadda dib ugu noqono waa maxaa loo dumiyey ma guryo dad deegaanku lahaayeen ba ahayd yaa maxaa maxaa keenay guryaha la dumiyo
guryaha darayda ba iska lahaa guryahana waa la dumiyey ilaa iyo hadda dee sababta ay ku dumiyeen cadow kugu soo duulay waxaa muxuu u qabtay male laakiin dee waxaan dumiyey guryihii guryaha iminka duminala waa labaatan guryaha iminka guri aan wajahadiisu rasaasi ku oolin ma jirto laakiin guryaha inta marfuucu goostay waa labaatan weeye ma garatay madaaficda markaa ayaa la dhacaya wararka waxay sheegayaan degmada werwer ama sida aynu ognahay aan aaminoy guddoomiyaha wurka kalkaal baa tahay ciidamadan waxaa wada dad deegaanka werwer ka soo jeeda iyaga waxgaradka waxgaradkii degmada werwer may sarkeen maskala hadlay dhibaatooyinka shacabka aad leedihiin waana loo geystay
wallaahi odayaasha coga degmada iyo nimanka maamulka waa waanu soconaa bay yidhahdeen noqona mayno amar dawlad baanu ku soconaana maamulka somaliland magaciisaanu ku soconaa mana noqonayno annagaana nimi annagaana u socona mana ka noqonayna yidhahdeen waxna idinka asnici mayno deedna nin waliba maatadii buy magaalada iskaga bax deedna maatadii dibadda waxna roob ku helay waxna oof ku hayaayo xaaladoodu ay serious ku tahay waxitaan adiga umalay ku dhiig baxayaan waxgaradkii magaalada joogay werwer ma carruurtu la qaxay mase werwer bay ku sugan yihin iyagu
wallaahi walaalow dee widod gudaheeday ku sugan yihiin oo intaa dee amnigay ka shaqaynayaan laakiin nin lasoo diro dawladii soo dirtay dee nin odayoo meel taagan waxba ka maqli maayo dee dalkuba timhadba iminka u badaya waad ognahayn haddee aamina guddoomiyaha urka kalkaal baa tahaye dadkii iyagu ciidamadan wata wadda deegaanka u dhashay marka laga soo tagaba ciidamadan kale ee somaliland ee deegaan ku sugan waa isku jir oo qaar ba kasoo jeeda degmada werwer kuwaasu shacabka iyagu mau naxariisan waayeeno dhibaatooyinkan aad ka cabanaysaan kuwa iyaga maxaa logula hadli waayey
walaalow wax naxaya meeshan ma jiro ninkan walaalo jeebkiisa ku xisaabtamaya kan soconayaana nin fog ma aha ee waa nin isba xaggan uun ka soo jeedo oo soo qaatay marka waxaynu odhan karnaa dadkaasi waa dad maaragtay aan dee ka baxay xaaladii mid caruurtiisii iyo naagtiisii iyo aabihii oo raqayuu ku jiraan baa ku jira oo haddana soo hogaanshay oo keenay
okay haddaan taa ka gudubno n waa ognahay dhibaato badan baa ka taagan degmada werar si aad sheegtay dadkii maantidahaaba aada looga dayranayaaye werwer adigu waad ku sugan tahay iminka dadkii baad ka mid ahayd ururada wa dadkaasi u tegtegayey warbixinna waad ka haysaa baaxadda dhibaatada soo gaartay adoo soo koobaya maxayse u baahan yihiin bal dadka dhegeystayaasha haatan kaa dhegeysanaya ceer dotcom balo sharax
wallaahi dadkaas iminka waxay u baahan yihiin oo ugu faraha badan carruurihii dibadahay joogaan roob baa haya waxay roob ka galaan iyo waxay kaneeco ka galaan iyo waxay quutaan intaba way doonayaan because xitaa ninkii lacag lahaa gudihii magaalada uu la keli kari waayo dibadii bay ku baaranayaan iyagii baa dibadii taagan oo shacabkii gudihii uu geli waayo waa la baaranaya shacabka yaa baaranaya dhowr jeeb baad ka celcelisay waa la baaranaya yaa waa cida baaranaysa waayo ciidamada somaliland baa baaranaya haddaan ugu soo du- dee kuwa ciidanka isku sheegaya soo duulay baa wax baaranaya dhinaca kale haddaan dhinacan kale aan su-aasha kale ku weydiiyo reer werwerd iyagu gabi ahaantooda waxaa sheegtay inay magaalada ka baxeen dad badan ba waxaad guryo badan baa ladu la dumiyey bal maxaa u malaynaysaa werwer inay ku dambeyn doonto maadaama waa laba ciidan iska hor fadhiyaan maxaad harti ka qabtaan Ama- inta leeg
annaga waxaanu jecelnahay sida ay u duntay inay ku dunto intooda hadhayna lagu dhameeyo lagana saaro waayo oo keentay dadka shacabka gudihiisa ku nool ma ogolo gumaysi maadaama ayna gumaysi ogoleen inay dunto iyo in kale maba kala jecla shacabku
marka ma waxaad leedihi waa dagaalamanaa
dabcan saasay noqonaysaa naftu orod bay kuga aamintaa dhagaxa la qaadanayaa hadda soodinka markaa magaalada waa ka qaxnayo banaanahan tumanahay maxaad u dagaalami weydeen dad dad wadad qaxyaa tiim bay soodinka qaxayba
dabcan nin la gaaday dee kolley wuxuu baxayaa marka hore oo kuntu magaalada ka taalay oo qofku dee dhasha iyo awlaada iyo dadka jilicsan buu kala baxayaa marka dambena kolley wuu soo noqonaya okay ama haddaan su-aal kale ku weydiiyo magaaladu iminka waxaad ii sheegtay in dadka dadka baaxaddaal ay ka barakaceen xaaladuna ay ma ma furan yihiin goobaha ganacsiga ee sida shirkadaha xawaaladaha isgaarsiintu waa sidee ilaa maanta
isgaarsiinta waana laga goostay laakiin iminka ilaa laba habeen way furan tahay markii horese waa la goostay goobaha ganacsigu ma furna dukaan dukaan dhifa oo qofkii wax la soo galay wax yar ka iibsanamaya goobo ganacsi oo kale oo furani ma jiraan xagee ku ku kala sugan yihiin ciidamadii ku ku dagaalamay degmada werwer iyagu somaliland tuma magaalada gudaheeda ay joogtaa mase daafa ay joogtaa bal bal arrintaa faahfaahin naga sii
ma joogto dibadda magaalada iska gudaha magaalada weeyaan gudaha magaalada baraagaha magaalada ay ku xeeran tahay way iska joogtaa gudaha iska magaalada weeye xagee joogaan ciidamadii kale iyana deegaan ka dagaalamay
wallahi kuwa meelay hadda ku sugan yihiin kuma warrami karno kuma warrami karno kuwaas meelay ku sugan yihiin ma jiraan ugu dambeyntii ilaa iyo hadda wax odayaal oo isxilqaamay oo arrintan ka ka kacay oo somaliland taxliil la yeeshay ama kuwa saraakiisha sheegan ee degmada werwer ku sugan wax ilaa iminka wax qabtay ma jiraan oo wadahadal wada
wax laga asmacayaa ma jiraa le wax laydin ka asmacayaa ma jiro meeshan amar baanu ku soconaa amarna waanu ku noqonaynaa marka amar baanu ku soconaa waxaan is- idinka asmacaynaana ma jirtaa lagu yidhi gudoomiyaha ururka kalkaal oo u warramaysay shabakada wararka cagardhowscom iyadoo ku sugan degmada werwer aada u mahadsan gudoomiye
sidoo kale